sida ummadda muslimiinta guud ahaan ay ka warqabaan soomaaliya waxaa kusoo duulay cadow aad iyo aad u fara badan cadowgaas soo duulay markii waddanka ugu soo duulay wuxuu soo abbaaray caasimaddii waddanka halkaas oo runtii uu ukuma dhigtay nimankii dabadhiilifyada ahaa ee murtadiinta ahaa ee asaga u ahaa cumaladana halkaa uu keensaday oo ay ku samaysteen marka saldhigyo iyo waxaa dhufaysyo iyo godad iyo wakriya ay ka soo abaabulaan shirqoolka ummadda muslimiinta loo dhigaayo ay ka soo abaabulaan maadaama ay tahay marka caasimaddii dalka islamarkaana cadow qabsaday xoog leh islamarkaana ay tahay halka laga soo abaabulayo shirqoolada ummadda muslimiinta mujaahidiintu iyaguna sidoo kale waxaa iyaguna xoogga saareen inay iyaguna waxa weye camaliyaadka iyo howlaha ay runtii ay xoogga saaraan meesha iyada ah maxaa yeelay katrada cadowga degan ayaa waxay keenaysaa inay badato xamalaadka iyo hujuumyada iyo waxa weye lagu qaadayaahina inay badato taasaa keenaysa runtiina ma ahan dagaalka hadda maanta muqdisho ka socdahay iyo xamlada xoog kale ee ku socotahay mid bilaabatay asbuucyadan iyo bilahan maahane mundu laga soo bilaabo markay cadowgaasi meesha qabsadeen ilaa hadda waa ku socotaa dagaalku waa ku socdaa marka ka barba ka dambeeya ha xoogowdo laakiin waxa weeye aslan mujaahidiintu hadafka ay leeyihin waxa weeye cadowga in dalka laga saaro ilaahay baana ku matan subxaanahu wa tacaala maanta tokafadda sare ee gacanta sarena mujaahidiintaana ilah uga madcelina subxana wa tacaala waa gartay baarakallaahu fiik weeraradan dabcan in badan oo ka mid ah waxay ka dhacaan goobaha hoteelada ah maxay tahay ujeeddada ka dambeysa in diiradda la saaro ama xoogga la saaro beegsiga goobaha hoteelada ah awal horta akhi waxaan rabaa xogay in kelmadda ansaxo oo ah meelaha hoteelada lagu magacaabo hoteello ma ahan laakiin waxa weye meelaha hoteelada lagu magacaabo oo hadda magaca hoteel la siiyey lakin asna waxaan leeyahay hoteello maahan qadiyadan meelahaas iyaga ahna dhowr maroo horaan ka hadalnay mar maahan laba mar maahan saddex mah maahan haddaan mar kale ku celcelino marka kama daalayna insha allah inaan ku celceline waxaan leenahay meelahaasi ma ahan horta hoteello ma ahan waxa weeye xerooyin ciidamo iyo xafiisyo nimanka gaalada murtiinta ay leeyihiin waxaan rabaa ummadda muslimiinta marka inay tusaale aan u siiyo xamar hoteello waa ku yaalaan hoteellada ku yaalna hoteel kasta oo ka mida lama weeraro oo mujaahidiintu ma weeraraan waxay weeraraan hoteella khaas ah oo gooni ah ayay weeraraan hoteellada khaaska ah ee ay mujaahidiintu weeraraanna qof kasta oo caqli u saaxiiba way dareemi kartaa meeshaa la weeraray inaysan hotel hayn sifaadkay tilmaamaha lagu garanaya inaysan hotel hayn waxaa tusinaya hoteellada dadka muslimiinta ah ee shacabka ah ee ay leeyihiin oo ay seexdaan ay degan yihiin cara kuma wareegsana derbiya kuma wareegsana ciidan kuma wareegsana jundi xoogle laguma bixiyo dhagxaan laguma gooyo laakiin meelahan adarkaysaan la weeraray waxaad dareertaan midkaas fiirsada markii lasoo duubo waxa weye waxaa ku wareegsan horta caaga waaweyn ee gaaladan amisom ay keentay oo waxa weye ay difaacida ka dhigato oo carada lagu shubaa horta ku wareegsan marka hore dhagaxa irdihiisii jidka ku go-an ciidana afarta dhinaca ka fadhiya haddii ay meesha marka hotel tahay oo dad muslimiin ay leeyihiin waxaas oo waardiyaa maxaa keena tan kaleeto nimanka ridada ah ee maanta murtadiinta ah ee dagaaladu ay soo adeegsatay ee waxa weye maslaxadooda ka shaqeeya ee magaalada muqdisho ka shaqeeya ee ummadda makriga iyo shirqoolka u maleega wasaaradahooda iyo hay-aadkooda iyo wuxoor sardoonkooda dhammaantood maanta ma laha xafiisyo iyo wasaarado lagu yaqaano ma jiraan aqlabkooda inta badan wasaarad dhifa mooyaane dhammaantood waxay degan yihiin hoteelo meel lagu tilmaamay yaa xerooyin u ah halkaasa xafiiso u ah waxaana tusaaledan kugu filan nimanka madaxyaweynta ah ee waxaa murtadiinta nimankooda waaweyna ee la laayay gacanta mujaahidiinta ilahi ku sabab subxaanahu watacaala intooda badan waxaa lagu laayay hoteelada lagu laayay maahan xero military maahayn marka waxaan leenahay mujaahidiintana ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu amray inay gaalada dagaalmaan ee ma amrinin in meel khaasa iyo meel gooni iyo meel laga diriro ma uusan amrin ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu yidhi waqcudu lahum kulla marsad marka meel kasta oo waxa weye gaalada lagu naafeyn karana mujaahidiintu waa ku naafeynayaan waxaan fiirinayna meeshaan dadka ku jirahay gaaladii murtadiintii iyo ragga camaladahay ma yihiin ha ama hotel ha lagu sheego ama magac raba ha lagu sheego insha allahu tacaala mujaahidiintu waajibkooda gudanayaan meeshaas ugu tegayaan sababtoo sifadii lagu dilaayey oo sharciga ilahi baneeyey subxaana wa tacaala ayaa ku sifaysan yihiin meesha lagu dilaya marka maxaa weeye male ictibaar gooni ah asmaaduna wax ma badasha xaqiiqda la rabaa meesha wax ka jira mujaahidiintuna meeshay rabaan oo marka ay ku ogaadaan waa beegsanaya midna ogaada dadka muslimiinta mujaahidiinta xamar wax kagama qarsoona xamar wax kagama qarsoona hoteelkii ay soo degaan murtadiintaasi ay galaan oo soo degaan insha allahu tacaala sirdoonka mujaahidiinta way ogyihin afar sac waa ku mashquulsan yihiin marka insha allah waxbay ka qabanayaan marka waxaan leenahay ninkii wixiis hotel u haayeenoo nimanka nijaaso haayo mana daahirsamaane iska fogeen leenahay murtad iyo gaal iyo hay-adood iska fogey hoteelka hadda ku yaha ku nabadgela insha allahu tacaala ama haddii waxa weeye aad keento murtadiin iyo gaale iyo adfaas kusoo xaraysato hoteelkaadoo nabadgeli ma asaguna ee difaacyo dhowra ayay ka baxeen ee waxay ka cabanayaan mushaar la-aan arrimahaas maxaad kala socotaan
ee runta arrimahaas dee waxa weeye in badan iclaamka waan ka maqlayni laakiin waxaan rabaa awalan ee ah ama liibanaasha ay murtadiinta waaweyn ku liibaanaan ah markii horeba waxay qalabka u qaateen oy u dagaalamayeen oy cadceedda iyo dhedada u fadhiyeen oy qoriga u siteen oy u dhaawacma u dhimanayeen waxay aheeday markii hore horta waxay ku jiraan shaqada ay ku jiraan waxay aheeday ee dhaan dabagaalay aheeday wax aan la gaaraynin waxay u dagaalamaan waxay aheeday kitaabkan iyo koonkan lagu maamulay aheeday taana waa wax ilahay diiday subxaana wa tacaala marka horta marka hore waa niman u dagaalamayay waxaan la gaaraynin wixii markay gaari waayeen oo wixii ay u suurtoobi waayeenna nimankii murtadiinta ahaa ay u shaqaynaayeen ee waxa weeye calowshaqaystayaasha ahayna waxay ku dileen baahi oon iyo gaajo iyo rafaad qadiyadda labaad ee jirtaa waxa weeye nimankan waxa weeye riddada mas-uuliyiinta sheegta u ah dhammaantood waa dad dibadaha nooga yimiday oo waxa weeye baasaboorro gaala wata nin walbana soomaaliya wuxuu u so-aada waxa weeye in uu lacag urursado hadduu toban askari maamulo wixii loo dhiibo isagaa wuxuu rabaa marka inuu xoogaa kaydsado waa la ogyahay oo afar sano kadib nin soo noqonaya kuma jiro marka afar sano kadib marka hadduu laabto wuxuu rabaa isagoo xoogaa fiican koontada ugu jiraan inuu laabto lacagta intee laga keenaa marka waxaa laga keenaa waxa weeye in kuwan maliibanaasha lagu liibaanay ee ciidanka sheeganaya wixii loo dhiibo in la cuno kii degmo wax loogu dhiibo inuu cuno nin walba marka ninkii ku aadan wix xaqa u leeyahay inuu damsiiyo cuno waay waxaan leeyahay marka nimanka iyaga ah runtii adduunka maanta waxay joogaan cabaad iyo ooyin iyo baahi iyo gaaji ka sheeganayaan maalinta qiyaamana si ilahay subxaana watacaala noo sheegay iyadana saasay u cabaadi doonaan nimanka madaxweyntooda u aadayn doonaano waxay dhihi doonaan lowlaa antum lakunaa muuminiin marka markii la cadaabo oo hadhowta ilahay cadaabkiisa ay ku dhacaanna sidaas ayaga u aadayn doonaan marka aakhire iyo adduunba waxay ahaan doonaan uun niman dullaysan oo kuwa uun eedeeya oo kuwa uun maalin kasta ka daba calaacala ay aakhire iyo adduun noqon doonaan waana de waxa la malaysanayo weeye ninkaa dee shaydaan asaguma askari u noqday hadda inuu saan noqonayo wax la malaysanayo marka qariib maahan baciidsan mayno ta u soo socotaana kasii daran insha allahu tabaaraka watacaala runtii maleeshiyaadka iyaga ah horena waa ugu jeedinay waxaan leenahay tuubu ilallahi subxaana watacaala war ilahay u tooba keena arsaaqda iyo waxa la cuno ilaahay subxaana watacaala ayaa qoray caloosha hooyo markii lagu jiray ee afar bilood aad ahayd yaa ilaahay subxaana watacaala arsaaq wax aad leedahay kuu qoray arsaaqda ilahay kuu qorana xabad masagaana kuma dari kartid xaba masgaana kama dhibi kartid marka waxa weeye ilaahaygii ku abuuray ee ku arsaaqayey ee ku caafiyey koonkan ku keenay intaad ka caabsatid waxaan leenaha u soo noqda diintiinni kahara gaaladan aad cumalada u tihiin oo caratuurka aad u tihiin oo iyaguna kun doolar idinku dul qaadanaya idinkuna aad baahida u dhimanaysaan isaga soo taga annaga haddaad soo laabataan cadaawo idinma hayno gooniya waxaan isku haysanaa waxa weeye tawxiidka iyo islaamnimada isku haysanaa waxaan leenahay waa idin soo dhoweynaynaa saan u soo dhoweyno kuwii hore yimiday inta timaadna waa aragteen sida loo soo dhoweeyo oo waxa weeye aysan dhibaato ula kulmaynin nolosha fiican ku noolaadeen waa dareensantiin waa aragteen waxaan leenahay annagu saas idin soo dhoweynaynaa ee ka soo laabta gaalada iyo cadowga aad raacdeen isaga soo laabta ayaan leenahay marka taasaan ugu baaqaynaa waan ugu baaqi doonaa kamana harin doona insha allahu tacala maxaa yeele asal annaga waxaan rabnaa waxa weeye dadka muslimiinta inay ilaahay addoommo u noqdaan ilahay arrintaas mala socotaan maxaase lagu qiimeyn karaa ee dib ugurashadan ay ciidamada kenya ka samaynayaan fagaaraha dagaalka muddo sideed sanaa kadib
jasakallah khayr akhi soomaaliya cadow badan oo kala duwanaa kusoo duulay kenyana waxay ka ahayday qeybay ka ahayday cadowga marka qeybta ay ka ahayday faraha badan waxay u muuqataa marxaladdan aan joogno ilaahay fadliga subxaana wa tacala dhammaantiis inuu yahay nooc jab ah iyo haziimo insha allahu tacaala inay ku bilaabatay oo aan rajaynay ilahi subxaana watacaala bacda ayaam inay dhammaantood waa insixaabi doonaan laakiin kenya hadda waa sii bilowday iyadu dhul badan ayay ka insixaabtay oo ilaahi subxaana watacaala uu ka kiciyey waxaa ka mid a meelaha la marka hore baardheer ka baxday inkastoo dee amxaar ay ku hartay kadib waxay ka baxday meesha la yidhahdo taraka waxay ka tagtay bu'saaro hadda ugu dambeysay waxay ka tagtay fafaxdhoon haddana ceel waaqay isugu ururtay isagana waxaan rajaynaa biidni illahi tabaaraka watacaala insan kusii jiri dooninin asbaabta keenaysana waxaan leeyahay markii hore dee waxay islahaayeen nimankan mujaahidiinta ah haddaad xoogaa sabartaan oo baashaad ku adkaysaan ma sii adkaysan doonaan laakiin de mujaahidiintu markay adkaysteen oo ay la sabartameen gaaladii ribaadka kula jireen oo ay la jilib xirteen gaaladii waa adkaysan weyse darabaadkaa ku batay goodki waa lagu jiri waayey jid la isu soo maro waa la waayey shidaalkii waa ku batay diyaarada helicobter waa la wadi waayey dantii waxay ku qasabtay marka inay insixaabaan taasina waxay tusaale u tahay in cadow soo duulay ee waddan qabsaday muddaduu rababaa ha joogee ee ninkii iska lahaa waddanka kula dagaalamaya aakhirka dambeeto gooray ahaataba inuu carari doono marka kenya waa bilowday waa tagtay baryo iyo kuma tegin maslaxo qara midooba lagama saxiixinin shalay iyadaa soo orday waa soo gashay maantana iyadii haddana ka carartay wixii shalay ay raadinaysana maantay ka khasaaro badan tahay oo laba habroodoo ay ku mamarsoonayso leehda waa la qaatay maanta boqolaal iyo malaayiin kenyaatiaa ku dhimatay haddana weli dagaalkii dhibka uu ku socdo waxaan rajaynaynaa jubbooyinka meelahay ku hartana sidaa inoo bixi doonto maxaa soo haray dhinac ugandhayska iyo burundiga iyo laftigooduna iyaga laftooda waa taa bilaabatay oo maalinta lahaa kun ha la raro ka hor lahaa kun kale ha la bixiyo maanta ay cabaadahay leeyihiin war wixii haddii qayb bixino qaybta kale ma joogi karto iyagana wax yara uga dhiman waxyaabaha runtii ee dadku ay ku baraarsan raba waxaa waaye in muqdisho ay ka cararayaan gaala hadda ku joogi cadaankoodii madowgoodii kuwii muqdisho joogay ee raboorka iyo xalaale ku jiray inay maanta cararayaan oo ay leeyihiin xamar aamin maahan ma laguma shaqayn karo iyaga ay cararayaan waxaan leenaha runtii waa ilaahay fadligii subxaana wa tacaala annagu awood ma lihiin qalabada iyo xoogan ilah u celina ilaha askale subxaana wa tacaala laakiin ee fafaalaha muuqda runtii waxa weeye waa jabka bilowgiisii weeye insha allahu tacaala inay wada jabaana ilahan ka rajayna subxaana wa tacaala annaga keliya mahane caalamkao dhan bayna ku jabeen waxaan u dardaarmaa oon u gudbinaa waxaa weeye dardaarankii ilaahi subxaana wa tacaala uu noo dardaarmay nebiguna sal allahu aleyh wasalama uu noo dardaarmay ugu dambaystii dardaarankaas oo ah ilaahi subxaana wa tacaala inaanu ka cabsanno ilahi jala wacala wuxuu yidhi walaqad wasayna aladiina uutuu lkitaaba min qablikum waiyaakum an ittaquu allah nebiguna sal allahu aleyh wasalama waa noo dardaarmay wuxuu yidhi nebigu sal allahu aleyh wasalama ittaqi allah xaysu maa kunta waxaan u dardaarmaynaa ummadda muslimiinta ah inay kitaabka ilaahay qabsadaan baraaraheenna iyo barwaaqadeenna adduun iyo middeenna aakhiro badbaadadeenna sharafkeenna cizigeenna dhammaan waxay ku jirtaa kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala oo aan qabsanno oo aan ku dhegno waxaan u daarmaynaa ummadda muslimiinta ah meel kastoo ay joogaan khaasatan ummaddeenna soomaaliyeed dalkeenna waa lagu soo duulay ogaala u tihiin cadow noocyo kala duwan lajiseelaha ku soo duulay dhibaatada uu nagu haayo waad aragtaan maanta waxaa ka markhaati kacaya dhibka uu nagu haayo hay-adihii gaalada ka markhaati kacaya waxaad maqlaysaan amnesty iyo i c g iyo shayaadiintii iyagu ay lahaayeen ayaa maanta ka markhaati kacaya in gaalada maraykanka iyo kuwa daxulafadoodahay ay ilmaha iyo naagaha ay gumaadaan haddii maad umalaysiin marka in waxaa la rabaa ay mujaahidiinta iyo keliya yihiin waa dareed waa ladusi maanta inaysan ahayn waa aragteen waxaan leenaha marka baraaruga oo kaflada iyo hurdada aad ku jirtaan ka baraaruga ha ku sirminina aqwaasha culamaa usuuga odayaasha cumalada ah ee nimanka dabadhilifka u ah kuwa madaxda sheeganaya murtadiinta ah wararkooda ha ku sirminina wallaahi waxaan leenahay xabiibkiina dhabta ah ee maslaxadiina iyo dantiina iyo wanaaggiina ka shaqaynaya waa wiilashiina mujaahidiinta ah iyagaa marka waxaan leenahay ku dabafayla iyagaa raaca insha allahu tacaala idima hoojin doono tusaale waxaan kugu filan meelaha ay mujaahidiinta joogaan dadka muslimiinta ee ku nool nolosha ay ku nool yihiin aakhirana insha allah ilahi waxaan ka rajaynaa subxaana wa tacaala inaad meel fiican aad ku tegi doontaan maxaa yeele waxaan idiin wadnaa waxaa weeye kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala sunnada nebiga sal lla alay slam inaan ku dhaqanno middaasaan idiin wadnaa middaasna ilahi rasulka sal inoo sheegen ciddii qaada inay ku aflaxayso marka waxaan leenahay wiilashiina mujaahidiinta ah daba jooga ugu dambeyn waxaan leenahay ka fogaada oo ka beri noqda nimanka murtadiinta ah iyo gaalada ka koraysa hoteeladay joogaan ka fogaada wasaaradahooda ka fogaada meelaha maraakistooda ka fogaada baabuurtooda meelaha joogaan ka fogaada waxaad ogaataan walaalayaalow dadka muslimiinta ahow annaga nimankaasi waa cadow ilaahayna wuxuu yihi subxaana wa tacaala meel kasta u fariista dariiq kasta waa ku dilaynaa waxa weye haddaad nala dili weyseen ood cadowga aad la dagaali weyseen idinku annaga ilahay ka rajayna subxaana wa tacaala inaan ka dulqaadna ka rajaynayne waxaan leenahay idinku lafiina ilaashado ka fogaada laakiin waxa weeye haddii cadowga haddaad u noqotaan gabaad annagu cadowga waa dilaynaa cadowga waa la dilaa oo cadowgii dhaafid ma laha diinteen iyo dalkeenu ku soo duulay marka waxaan leenahay cadowgaana ka fogaada ilahayna subxana wa tacala waxaan weydiisanaynaa in dadka muslimiinta quluubtooda uu isu dumo oo isu wanaajiyo waxaan leenaho kale maxay inay ka tagaan qabyaaladda iyo waxyaabaha xuna isu dilayaanna oo gaalada isugu dirayso oo waxa weeye reerreeraha iyo jufujooyinka la isku diraayana taana inay ka foojignaadaan oo ogaadaan maanta waxaad ogtihiin magaaladii muqdisho waxa weye in inta laydinka saaro guryihii iyo gaalo la siinayo murtadiin la siinayo ilaa maanta ay marayso waxa weye xamaaligii dekadda in laydin diido inay marayso dhagaxii meeshii laga jibinayo in laydin diido waxaasoo dhiba waxa weeye dhib ku socda dadka muslimiinta waaye cadowguna uu ku farxayo ku qoslaayo waxaan leenahay baraaruga marka waxaan leenahay cadowga u imaado kaale wax ka dila intaasaan uguna seexaynayna